kabadan lixdan iyo lix arday oo isugu jira danyar iyo aqoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ka helay iskuulka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ardayda la siiyo fursadaha waxbarasho ayaa ahaa kuwo aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada waxaana inta badan ardaydaasi kafaalo qaaday walaalo soomaaliyeed oo ku nool dalka dibaddiisa maamulaha iskuulka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne aadan shariif amiin ayaa ka waramaya qaabka ay kusoo kala gaareen ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho ee lacag la-aanta ah waxaan u soo gaaraan awal hor inuu yahay aqoon aabala-aan uu yahay waalidkan ula soo xiriiro laba gabdhood ama wiil iyo gabaraan u rabaa waxbarasho aabala-aana sidaasaan ugu bilownaa fasalka koowaad ama haddii uu yahay barbaarin u baahan yahay oo alif axmaal u yahayna barbaarintaasaan ku bilownaa kadibna fasalka koowaadaan u bilownaa yaa idinka saacido qarashaadka macalimiinta ay ku shaqeeyaan
qarashaadka macalimiinta ku shaqeeyaan waa kow waxaan ku tiirsannahay qurbajoogta jaariyadda reerhiiraan inkastoo laga helayo ma aragtay dad aan reerhiiraan ahayn laakiin waa yaryihiin laakiin waxaan ku tiirsannahay waa qurbajoogta jaariyadda reerhiiraan iyo maalan hay-adaha kale oo sida seef oo kale oo macalimiinta mar seminaaro u bixiso agab waxbarasho ma aragtay aqoonta u fidiso macalimiintana marmar xoogaa fiiga wax ka siiso maalan iyadana n g o kale la yihahdo fambes oo kale iyagana marmar ay macalimiinta wax ka saaciidaan qolyooyinkan kale muxuu ahay ee wasaaradda waxbarashada soo mara oo g b e da la yidhaahdo iyagana sanadkii xoogaanu ka helnaa oo shaqaalaha laga saacido dayactirka iyo muxuu ahay agabka ardada maaragtay u baahan yihiin laga saacido adi ilaa noocaasoo kalena wax ka helnaa laakiin waa iska kooban yihiinoo masalan waa wax dhowr bilood ku tiirsan waa wax u joogtaa maaha laakiin waxaan aad ugu tiirsannahay waa jaaridda reeriiraan ama qurbajoogta reeriiraan